munaasabada daahfurta jaamacadda imaam almarwasi farac shee lamaad iyo lakaqoobadi baydhabo weynaha ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed iyo bahda walabarashada degmada baydhabo jaamacaddu iyo nagadaastinka horeyta oo si gaara langabarado culumta shareecada islaamka iyo carabiga weyniye nagadaase farac sheeh lamaad iyo kaweeldhata meel ku baxsan caasimada dalka qaar ku mid a maamulyaalka madaariista baydhabo iyo culummada ugu daway munaasabad wax dhawaayana furitaanka jaamacadda imaam almarwasi faracashe lamaad maanta waxaan u joognaa xarig jarka mabnaha ama dhismaha meelgaarka ah oo ay ku shaqayn doonto jaamacatu imaam almarwasi faraceeda magaalada baydhabo magaciisa la yihahda campus imaam nawowi waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sanadka soo socda waqtigan oo kale in difcadii ugu horeysay ay ka baxdo jaamacadda oo miraheedii la arko insha allah waxaan rajaynaynaa difcadaas inay iyada sii wado jaamacadda iyo farceeda waxbariddeeda iyo jaamacadda ee gaarsiinteeda ee magaalada iyo magaalooyinka ku dhow dhan sidaasaan rajaynaynaa ayay maanta baydhaba waxay nasiib u yeelatay in jaamacaddii raggii ugu sarreeyey maamulkii ugu sarreeyey ay idiin yimaadaan anugu waa soo raacay culimmadaana ka mid ahay farxad bayna ii tahay jaamacaddii ilmaha anugu aan dhala ay ka baxeen oo aan u dooro ilmahayga magaalada muqdisho caqiidada wanaagsan iyo tarbiyada wanaagsan iyo ikhtilaad la'aanta iyo luqaddii carabiga oo si fusxa ah waxa weeye wanaagsan loo baranahayo ay ilmahaygu ka takharujeen qaar ka mid ah inaan maanta waxa weeyaan furitaan ay leedahay oo cusub oo baydhabo ah aan ka qayb galo mumayisaadka kale wala sheegani laakiin mumayisaadka baydhabo jaamacadoodya itanshan liingaska fiirina fada macnaha jaamacaddan araga haytaan sideeda kulliyadood iyo wakhtigaya jarte toban afar sano oo inta ka yaala jaamacad ka adkaysatiyo ini oo culumta sharciga leh biida laazim geedka magaaladan baydhabo qoyti eed iyadan ka faraxsagna haddana kambas yeedha ka magacaabay alimaam nawowi abu zakaria yaxya ibnu sharaf annawowi taasna faraxa gooni ayaa nigaata maadaama araada walaalka bardaay figigalka bardaay figu shaafi ahay ani magacaase ka magacoona eed muhiima hada hadal kaleed maninkarna jaamacadda walaayatan wani ku sheekoy
runtii eedanka faraxsanna hadiiunayna bahda walbarashada inay magaalada tambaydhow laha kordhiy jaamacaddan farxada ningata agaasimaha guud ee wasaaradda diintii oo awqaafta koonfur galbeed soomaaliya ayaan ka dambeynta ku dabahay munaasabada daafurka jaamacadda imaam almarwasi farcashe baydhaba weynuusi sheegay inuusi ka faraxsan yahay in jaamacadda inka horeyto shareecada islaamka laka barado baydhaba laka furo fardiida waxaan u dirayaa ardada barata daraasada islaamka adduunka maanta wuu isbedelay wuxuu noqday adduunya ooraa wuxuu ka bedelay maadaama dirahaga afkamaya ardayda xalaqaadka masaajidada warka bahdaysa dhammaantaana xirowaaye xalaqaad masaajidaha marni laakiin falilahi man washub maadaama adduunka isbedeli nagadi adduunka aaraad nagadi shahaadadiski yookali wuxuu bilay dhammaanteen in una lagana arday jaamacadaha kabahda